haa dagaal ayaa ka dhacay tortoro waxaana soo weeraray kuwii mahaystada ahaa ugus ayaa soo weeraray alqaacidada ahaa dagaal aada u kulul oo ugu yaraan laba saacadood socday ayaa ka dhacay waa tahay marka ma bartamaha magaaladu dagaalka ka dhacay mise banaankeeda noo kala caddeeye magaalada erifkeeda oo koonfureed ayuu degan yahay ciidanka local boliiska dhinaca waqooyin waxaa ka degan ciidanka amasom waqooyi kama bilaabana waxay ka bilaabaan meesha ciidanka local boliiska ay degan yihiin deegaanka ah ee waxaa nagu maqalo ah in saldhigga amisom ay lahaayeen oo magaalada ku yaalana weerarka uu ka dhacay taa ka waran maya taas been waaye taas been waaye saldhigga tortoro ma weerarin si amasom ma weerarin waxay weerartay saldhigga ciidanka local boliiska ay joogaan oo ciidanka ciidamada deegaanka ee heerka ay la gaarsiisan tahay marka ka waran khasaaraha ka dhashay dagaalka aad sheegtay in muddada labada saaca uu socday ciidankan horta waxaa u qodan dhufaysyo gabaad aada u weynaa dhisan oo baldoosar lagu sameeyey ciidanka deegaanka ah marka iyagana waa soo weerar weerar bay ahaayeen marka annaga xaggeeda alxamdulilah wax hadda dhibaato ah dhimashii dhaawaaminda ma gaarin laakiin iyaga saddex ayaa ka dhimatay marka dhibkoodana way la tageen bal noo xaqiiji siday ku dhici kartaa dagaal muddo laba saac socday oo bartamaha magaalada ka dhacay in wax khasaaro uusan idinka soo gaarin horta aan ku warramay bartamaha magaalada ma ahan ku yidhi bartamaha magaalada ma ahan magaalada nooma dhawa waxaan ka degannahay dhinaca koonfureed oo jidka awdheyla kasoo galaan ka degannahay oo erifka magaalada laga soo gala ah iyagana waxay nooga yimaadeen bari ay nooga yimaadeen marka habadaha wiiftada hataa dhinaca magaalada uma aan soconan waa tahay dhanka kale maxaa xog dheeri ah oo aad nooga sheegi kartaa leego iyo agaaraheeda dagaalada ka dhacay leega dagaala ka dhaca layidhi kolley ciidamada joogaan kama hadlan waa waa wana noo sheegeen dhimashihii dhaawa hadda weli waa raadinaynaa war kama hayn laakiin leega dagaal kulul baa ka dhacay erida amasom baa baawur lagu qarxiyaa layidhi marka arrintaasi aad war war buuxa uguma hayo